أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo taliska saliibiyiinta maraykanka ee africom ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada shabaabulmujaahidiin raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysaa deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga hiiraan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya katayib al akhbaariyah ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay shabeellada hoose saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa heshiis la saxiixday maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee puntland munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurtuba ayaa ka dhacday webxo ee wilaayada islaamiga galgaduud maraykanka ayaa sheegay in wadahadal uu la furayo iiraan kadib markii uu joojiyey weerar ballaaran oo uu damacsanaa in uu ku qaado boqolaal dad ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay jimciyadda al-ixsaan al-khayriya ka samaysay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran taliska saliibiyiinta maraykanka ee africom ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada shabaabulmujaahidiin sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir taliyaha ciidamada maraykanka ee africom jenaraal degfiin anderson oo booqasho ku tegay waddanka kenya ayaa sheegay in socdaalkiisa uu daaran yahay xoojinta xidhiirka amni ee u dhexeeya maraykanka iyo kenya gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab isagoo waraysi siinayay telefishinka kenya ee citisan t v ayuu jenaraal anderson uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dowladda maraykanku ay mashruuc horumarin ah ku waddo dhabbaha diyaaradaha ee mandabey kaas oo saldhig u ah ciidamada africom mar la weydiiyey sababta maraykanka ku kalliftay mashruuca dhismaha mandabey ayuu taliyaha africom ka shanqariyey in ay jiraan arrimo ay dowladda maraykanku filayso in mustaqbalka dhow ay dhacaan inkastoo uusan wax faahfaahin ah ka bixin ma laga yaabaa in mashruucani xiriir la leeyahay la dagaalanka argagixisada oo mar kale la weydiiyey jenaraal anderson ayuu si cad u sheegay in dhismaha haatan ka socda saldhigga mandabey uu salka ku hayo dagaalka argagixisada oo uu ka wado muslimiinta waxaa kale oo saliibigani uu carrabaabay in saldhigga mandabey uu awoodda saari doono howlgallada kenya iyo soomaaliya iyo sidoo kale korjoogtaynta isbeddelka xaaladaha isagoo xusay in iskaashiga washington iyo nairobi uu muhiim u yahay la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay al-shabaab ay nagu hayso walaac aad u weyn waxaa muhiim noo ah inaan iskaashiyo xidhiir wada shaqaynayd la yeelanno kenya oo ka mid ah saaxiibadayada ugu wanaagsan ayuu yidhi taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika jenaraal degfiin anderson weydiin u muuqatay mid ku soo booddo ah oo aan la filayn ayaa si kadis ah loo weydiiyey taliyaha ciidamada africom taas oo ahayd ma ku guulaysanaynaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isagoo aad uga meeraysanaya inuu si cad uga warceliyo weydiintan ayuu jenaraal anderson ku jawaabay
waa su'aal wanaagsan marka hore si sax ah uma garanayo waxa ay ka dhigan tahay guul marka laga hadlayo urur argagixiso laakiin haddii ay tahay in aan carqaladayno weerarrada argagixisada innagoo si wada jir ah u sheegayna jawaabtu waa haa waxaan u malaynayaa in hadda uu jiro cadaadis lagu hayo al-shabaab laakiin ugu dambayn arrintani waxay u taallaa dowladda soomaaliya waxaynu u baahannahay in dowladda soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda wax ka qabashada argagixisada
intii uu saliibigani ku guda jiray waraysiga waxa uu carrabka ku adkeeyey in maraykanku walaac xooggan ka qabo halganka jihaadiga ah ee ku sii bulaalaya bariga iyo galbeedka qaaradda afrika oo ay ka howlgalaan mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin taliska afrikom ayaa labadii usbuuc ee ugu dambeeyey isaga kala gooshayay magaalooyin ay ka mid yihiin adis ababa nairobi kismaayo muqdisho hargeyso iyo boosaaso isagoo dhaqdhaqaaqani ku soo aadayo xilli maraykanku shaaca ka qaaday in dhammaadka sannadkan uu gebi ahaanba jaraayo taageeradii uu siin jiray ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga dalka soomaaliya mahadsanid camar raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maalintii labaad waxay raayada towxiidku ka babanaysaa deegaanka teedaan ee dhacabariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkaas oo shalay ay si buuxda ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta waxaana duleedka deegaanka teedaan weli daasan meydadka murtadiinta dhanka kale wilaayada baay howlgal ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada diinsoor ayaa lagu dilay askari murtad ah waxaana laga soo qaniimaystay qori iyo boosh uu watay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolkaasi mandheera ee ku hoos jira gubaysiga saliibiyiinta kenya katayba lekhbaariyah ayaa bahaysay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
weerarkan kamiinka ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellada hoose ayaa ahaa mid u dhacay sidii mujaahidiintu ay u qorsheeyeen waxaana lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay fiidiyowga waxaa ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo kamiinka dhigayo iyagooo adeegsanaya hubka darandooriga u dhaco waxayna rasaasta mujaahidiinta si toosa ugu hoobanaysaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee kamiinka loo dhigay waxaa inta fiidiyowga uu soconaya la arkayaa firxadka maleeshiyaadka murtadiinta oo kala cararayo midba midka kalena uu leeyahay sideed maanta ku badbaadaa waxaadna orodkooda moodaa sida ari weer galay oo kale muddo kadib waxaa la arkayaa meydadka qaar ka mida maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ay galaafatay rasaasta mujaahidiinta ee beegsanaysa cid weliba oo ku soo xadgudubta ku dhaqanka shareecada alleh oo murtadiintu ay ka mid yihiin qanimadii laga furtay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa fiidiyowga lagu arkayaa waxaana goobta qanimada lagu soo bandhigay ka soo muuqanaya maxbuus murtad ah oo mujaahidiintu ay nolosha ku qabteen magaceygu yaa cumar maxamuud sheekh cali ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan gutada shan iyo labaatanaad oo maanta oo- oo muwaara ku sugneed oo soo sob oona ka soo baxnay een, oo dagaal lagu qabtay een, innaha u dhexaysa ukunji iyo muwaarag ciidankii la socday waa iga carareen talihurinkii waa waa carariyey tabaanduulkii nala socday waa carariyey marka anigana maanta gacanta mujaahidiintaa ku jiraa hubkan oo gadaasheeda yaalo saakayaan kaa booshkaas iyo qoragaasaa ku dagaalamayay asxaabtii la socotana kuwaan kale wateen waa- waa hubkii dowladda isku shagaalaad marka een, asxaabtii la socotana waa ka carartay marka anigana mahaasaa ligu soo qabta haddana wax dhibaataa ma qabi gacanta mujaahidiintaa ku jiraa ragga iga dambeeyo yani la qaldin maahan wax maniga soo horeeyo waa xasan shiikh wiilkiisa oo meel furan jooga ma aragteen shalay markii anaka mubaaragi maahayna burundesaa jooga diyaaradaha lagu- aa- korkooda haadhaadaayeen maanta markay xabaddu nagu bilaabato hal diyaar diyaarka waa yaa yaa been laisku sheeganaya markii aa laisqaldiniyo maa wax naga soo jira ma leh qaladaa baa nagula wadaa ninka iga dambeeyo oo ka fiirso
weerarkan kamiinka ah ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta kana dhacay shabeellada hoose ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee sida xawligaa kaga soconaya guud ahaan wilaayaadka gaar ahaan wilaayada shabeellada hoose kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid abu xasaan saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa heshiis la saxiixday maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee puntland walaalkeena saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo isugu jira saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin saciid cabdulaahi dani oo ah hogaamiyaha maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland oo wafdiga kulan la qaatay ayaa ka codsaday in laga gacansiiyo waxa loogu yeero argagixisada oo ay ula jeedaan muslimiinta saraakiishan ameerikaanka ah ee boosaaso gaaray ayaa maamulka saciid dani u ballan qaaday in ay si gaar ah ula tacaamuli doonaan maamulkiisa ayna ka taageeri doonaan dhanka dhaqaalaha iyo amniga qodobada kale ee heshiiska shahaadala dirirnimada dhigaya waxaa ka mid ah in la ballaariyo garoonka diyaaradaha boosaaso oo lagu daro qayb ay degaan askarta saliibiyiinta ameerikaanka wafdigan ayaa horay u soo maray magaalooyinka kismaayo muqdisho iyo hargeysa oo ay ka jiraan maamulada ridada ah oo reer galbeedka kala qayb qaata duulaanada lagu soo qaaday shacabka soomaaliyeed taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa waraysi uu bixiyey dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay waxa uu ku sheegay in ay ka daaleen taakulaynta kooxda ridada soomaaliya iyagoo sheegay in ay xooji doonaan maamulada shisheeyaha la shaqeeya ee dalka ka jira saraakiil ameerikaan ah ayaa laga soo xigtay in ay dib u soo celin doonaan nidaam uu dejiyey maamulkii obama oo dhigaya in maraykanku si toos ah ula macaamilo maamul goboleedyada iyadoo la daciifinayo amaba hoos loo dhigayo awoodda kooxda ridada soomaaliya mahadsanid saadiq munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka webxo ee wilaayada islaamiga galgaduud sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen marwaan moxamed munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa loo qabtay dufcadii labaad ee ka takharujta machadka qurduba faraciisa degmada webxo islamarkaana ah dufcadii labaatan iyo koowaad ee ardayda machadka qurduba ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay soddon iyo saddex arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal muddo sannado ah wax ka baranayay machadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta maamulka xafladda lagu maamuusaya ardaydan ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horreeyaan waalidiinta ardayda macallimiinta waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horreyn maamulaha machadka qurduba faraciisa degmada webxo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ardayda qalin jebinaysa ay waxbarashadooda u soo mareen duruufo adaga ardada qurduba ee maanta qalin jebinaysa waxay uga duwan yihiin furuucda kale ama qurdubooyinka kale intooda kale inay yihiin arday waxbarashadooda u soo maray duruufaad kala duwan sida inay degmadoodii uu ku soo duulay cadow la dagaashan diintooda kana qaxeen ilaa saddex waqti waxayna la kufya kacleeyeen xaalad walba ay soo mareen maantana waa tan ummaddu u taagan tahay waan idinkugu hambalyaynayaa sabarkiinna iyo dhabar adaygiinna aad ku soo marteen waxbarashadiinna intaas kadib ardayda takharujaysa ayaa goobta ka sameeyey bandhiga cilmiyeed ay ku soo bandhigeen qaybo ka mid ah aqoontooda مرحبا ضيفنا بفرحتنا مرحبا ضيفنا بعقرنا نصلبكم مرارا ونهنئكم حثاثا فربي قد وجبت على عقيرتنا أن نشكركم جميعا كما تساهمتم بحفلتنا نرحبكم إلف التحايا ونضيفكم بلهف قلوبنا ونفرش أمامكم نبدة من علومنا ونعرفكم بمعهدنا ونودعكم بحفلتنا لأنه آخر يومنا وختام تعليمنا في قرضبة معهدنا maadada dhaxalka su-aashu waxay leedahay waxaa dhintay nin wuxuuna ka tegay hooyadiis dhashay iyo aabihiis iyo walaalkiis iyo awowgii iyo wiilow dhalay waa maxay islu mas'alaha iyo mid kasta waxa uu nasiib helay islu mas'alo waa lix hooyadu waxay leedahay lix meelood hal meel aabbuna sidoo kaleeto wuxuu leeyahay lix meelood hal meel awowahana waa la xijaabayaa waxaana xijaabay aabbaha wiilkan waxauu leeyahay afartii soo hartay ee lixda ka hartay walaalkana waa la xijaabayaa waxaana xijaabay aabbaha iyo wiilka waayahay oo markan iyo maadada caafimaadka muxuu ka kooban yahay muruqo
bismillaah wuxuu ka kooban yahay muruqo iyo barotiin leh iyo macdan cusba ah كم سنة تدرسين في هذا المعهد؟ خمسة سنوات هل كانت الدراسة صعبة؟ نعم في بعض الأوقات كانت الدراسة صعبة وخاصة في الامتحانات ماذا تريدين أن تفعلين بعد التخرج؟
أريد أن أذهب إلى الجامعة وأدرس الدراسات الإسلامية إن شاء الله هذه فكرة طيبة بإذن الله ستنجحين إذا اجتهدت في دراستك nabadoon ibraahim jeetaxaayo oo ka mid ah waalidiinta ardayda takharujaysa ayaa sidoo kale goobta ka hadlay anigoo ku hadlaya afka waalidaynta waa maalin farxadeed meesha tan waxaad og tihiin cadow fara badan ayaa yimiday shan sano oo ilmahan ay dhiganayeen ka hor iyo kadibba waxay ku barteen ilaahay fadligii dhiigga mujaahidiinta waan ugu amaal haynaa manaa arag macad islaami ah oo ilmo ay wax qalin jabshaan ayagoo baranaya ku dhaqanka shareecada islaamka hadda ka hor maanaa arag waxaan leynaha ilmaha wax baranno ayaguna waxaan leynaha wax bartaano sidoo kale ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursado oo isna goobta ka hadlay ayaa bidhaamiyey dadaalka ay bixiyaan ardayda machadka qurduba waxaan ogsoonahay oo anugu aan ogahay oo xaqiiq ah ilmaha qurduba dhigta qaar sagaal saac soo baxee faynuus ama toosh wax ku akhriya inay joogaan si kaleba kuma baasi kartaane mogta hooyadaa iyo aabbaha oo iska jiifa hadday maqlaan akhriskaada ka warran qolkaa jiifta akhris ay ka maqlaan maxaad maxaad isleedihiin waalidkaas soo aad uma farxina adoo hurdaa haddii canugaagiyo wax akhrina aad maqashid ka war waxaani ka rabnaa insha allahu tacaala cilmiga in la haayo waxaa kaloo nagala rabaa cilmigan in la bixiyo oo la soo bilaabo dadka la baro insha allahu tacaala gabagabadii waaliga wilaayada galgaduusha cabdulaahi abuukhaalid oo xafladda kelmad ka jeediyey ayaa la dardaarmay bulshada ku dhaqan magaalada wabxo reer wabxood waxaan leenahay insha allahu tacaala maadaama aasaaskeenna fiican yahay diinteenna aan haysanno caqiidadeenna iyo manhajkii ilaahay subxaana wa tacaalaa ugu talagalay ummaddan aan ku sugannahay waxay naga maqan waa heli doonnaa insha allahu tacaala waxay adduunka naga maqan waa heli doonnaa in markaa meesha aad ku aadan tihiin saqar aad ku aadan tihiin gaar ahaan waxbarashada in la xoojiyo dadka deegaanka ama magaaladan daafeheeda degan tuulooyinka baadiyaha ceelasha dadka degan ilmaha inay keensadaan ma ahadka waxaa la rabaa markaa in insha allahu juhdiga iyo dadaalka aan labalaabno maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa dadaalo joogto ah ku bixinaya horumarinta waxbarashada wilaayada iyo diyaarinta jiil isku darsaday aqoon akhlaaq iyo karti kuwaas oo door muuqda ka qaadan kara horumarka bulshada iyo faafinta cilmiga sharciga mahadsanid marwan maraykanka ayaa sheegay in uu wadahadal la furayo iiraan kadib markii uu joojiyey weerar ballaaran oo uu damacsanaa in uu ku qaado sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba madaxweynaha maraykanka silibiga donald trump ayaa sheegay in washington ay la hadlayso iiraan si loo dejiyo qaabka wadaxaajuudyada kuwaasoo la filayo inay bilowdaan isniinta maanta ah waxa uu tilmaamay inuu rajo ka qabo in heshiis laga gaaro marinka hormus iyo sidoo kale barnaamijka nukleyerka iiraan trump waxa uu shaaca ka qaaday in maraykanka uu diyaar u ahaa inuu qaado weerar ballaaran oo ka dhan ah iiraan isagoo shaaciyey in weerarkaasi uu noqon lahaa kii ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxauu intaasi ku daray in sacuudi arabiya imaaraadka carabta qatar iyo iiraan ay ka codsadeen inuu baajiyo weerarka isagoo sheegay in hadda la eegi doono in iiraan laga dhaadhicin karo inay ka tanaasusho hubka nucleer-ka hadalladan ayaa yimid laba maalmood kadib markii maraykanku uu ku dhawaaqay inuu hakiyey weeraro la qorsheeyey oo ka dhan ahaa iiraan si fursad loo siiyo in heshiis deg deg ah lagu gaaro dhanka kale saraakiil ciidan oo iiraan ka tirsan ayaa beeniyey in dalkooda uu ka codsaday maraykanka inuusan weerarin iyagoo ku tilmaamay hadalka trump been cusub waxay sheegeen in ciidamada iiraan ay ku jiraan heegan buuxa oo diyaar u ah xaalad kasta iiraan ayaa shalay sheegtay inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto cumaan oo ku saabsan marin cusub oo maramarinka hormuus afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaa'i ayaa tilmaamay in labada dal ay ka shaqaynayaan marinbadeed ay labada dhinac ku qanacsan yihiin kaasoo aan mari doonin jidkii waqooyi ama kii koonfureed islamarkaana ilaalinaya danaha iyo madax bannaanida labada dal wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas carakji ayaa isaguna sheegay in wadaxaajoodiyada cumaan ay marayaan heerarkoodii ugu dambeeyey inkasta uusan bixin faahfaahin dheeraad ah dowladda cumaanna weli kama aysan hadlin arrintan si kastaba haatee iiraan waxay sheegtay in heshiiska marinka cusub aanu si toosa uga dhignayn in marinka hormuus dib loo furi doono iyadoo maraykanka uu caadaystay inuu carqaladeeyo isu socodka maraakiibta tan iyo markii dagaalka uu bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo iiraan waxay si weyn u maamulaysay isu socodka maraakiibta ee marinka hormuus iyadoo maraakiib badan ku qasabtay inay fasax ka qaataan islamarkaana bixiyaan lacago ka hor intaysan marin afhayeenka guddiga amniga qaranka ee baarlamanka iiraan xasan khashaawi ayaa sheegay in dhexdhexaadyaal ay ka shaqaynayaan dib u soo noolaynta is-afgaradka islaamabad waxauu sheegay in arrinta ugu weyn ee wadaxaajoodadu tahay marinka hormuus madaxweynaha iiraan mascuud basashyaan ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in maraykanka lagu qasbo inuu ixtiraamo heshiisyada uu saxiixo dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo iiraan ayaa bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo markii maraykanka iyo sahaynadu ay duqeeyeen iiraan halka teheraan ay kaga jawaabtay gantaalo iyo diyaarado aan dulyo lahayn inkastoo bartamihii juun la saxiixay is-afgarad lagu doonayay in dagaalka lagu soo afjaro haddana dagaalka wuxuu dib u qarxay horaantii bisha luuliyo mahadsanid abuusheyba boqolaal dad ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay jimciyadda al ixsaan al khayriya ay ka samaysay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wuxuu ahaa raashiinka noocyadiisa kala duwan oo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib uu u qaybiyey in ka badan laba boqol oo qoys kuwaasoo ku nool degmada jilib iyo deegaanada kale ee laga xukumo degmada kadib markii maamulka islaamiga ah ee degmada isagoo uu kuurgalaya dadka tabaalaysan uu isugu keenay halkaa kadibna loo qaybiyey raashiinka raashiinka oo ah noocyada kala duwan ee la isticmaalo ayaa waxaa dhiibtay jimciyadda al ixsaan al khayri ah taas oo dadkan ugu tala gashay in la gaadhsiiyo kadibna maamulka islaamiga ah ee degmada jilib uu si habsamelay ugu qaybiyey dadkii masaakiinta ahaa ee u baahnaa in la gaadhsiiyo raashiinka halkii lagu qaybinayay raashiinka waxaa ku sugnaa waaliga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa culimo iyo salaadiin iyo qoysaskii danyartaa ee raashiinka la siiyey ugu horreyn sheekh maxamed balli ayaa ka hadlay raashiinka la siiyey dadka masaakiinta ah jamciyaddan wax bixinaysa oo israashinkan ilaahay u soo dhiibay waa jamciyatulixsaan alkhayriya inay muslimiinta wixii loogu soo dhiibay ay gaadhsiiso waa deeq ilaahay jamciyaddaas waxaan leennaha alixisaan allaha barakeeyo idinma siin gaalo iyo gaalo raacyo waa deeq ka timid minallaahi subxaanahu wa tacaala oo ay wasacayso jamciyadda alxisaan alkhayriya waxaa la rabaa kuwa bannaanka jooga iyo kuwa deriskaaga iyo masaakiinta idinkuna inaad wax ka siisaan oo aad tidhaahdaan intaanaan soo qaatay adiguna shoodaada adiguna sariiddaada adiguna macnaha babariiskaaga adiguna kiiladaada saasaa la doonaya walaalayaal wamaa tuqaddimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah qaar ka mid a dadkii raashiinka la siiyey ayaa wareysatay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka sheekeeyeen dareenkooda iyo baahida ay u qabeen raashiinka ay u qaybisay jimciyadda lixsaan alkhayri ah arbow maxamed arbow waay may la isiiyey bur sokor bariis iyo saliid yaa la isiiyey alxamdulilah walaayadda madashay kor allah ka dhigo nan yacni saanin daneebo iyay ka jirta magaalada jilib waan taaganahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta raashiin bariis saliid ayaan qaadanay iyo bur iyo baasto waxaan joognaa degmada jilib raashiin jamciyadda alkhayriya oo bixin haysa ayaan qaadan haynaa waxaan tuuladeenna waxaa waaye bandar salaama ayaan ka imaanay alxamdulilah raashinkii waa nala siiyey walaayada kheyr ayaan u rajaynaynaa jamaal alkhayriya iyo raashin asiili ilaah ka mahadsan maamulka degmada jilib walaayada waxaan qaatay bariis bur sokor saliid baasto allah ku mahadsan walaayada ku mahadsan farxadeen boqolkii boqol boqolkii boqol magaceey aaw maxamed abdi waay baruuji kokooy raajina dhisi bur bariis sokor saliid baasta farhadayn maasha allah maalintan walma noo magan tahay waxaa nala siiye haaf bariis eh haaf bur eh haaf sokor eh laba saddexal saliid eh iyo baasta waa faraxsannahay raashin waa lana siiye bur bariis sokor saliid baasta yaa lana siiye ilaahay ama hadda iskale walaayada meel dhalmeeri runta ilaahay kor ha ka dhiga gacantiya gacantii koreyta allah ha ka dhiga gaalada allah noo jabay alxamdu ala shukru niidaana habbi waay beeraleyaan nahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaayada gacanteeda kor allaha ka dhigay allaha barakeeyey adowga allaha naga jibiyey insha allah gaalada allaha naga jibiyey asalaamu calaykum jamiicadda al asxaan alkhayriya waxayna siisay bariis baasto bur iyo basliid adowga allah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda jamciyadda ku bogaadiyey dadaalkeeda ku aadan sida ay u garab taagan tahay dadka masaakiinta ah ee raashiinkan qiimaha badan ee ka kooban macnaa sokor iyo bur iyo saliid iyo bariis iyo baasto ee ay ugu deeqeen dadka macnaa muslimiinta ah mustadcafiinta ah ilaahay ha barakeeyo jamciyadda amsaasheeda ilaahay ha noo badiyo insha allahu tacaala waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadka macnaa walaalaha ah raashiinka qaatay waxaan idin leeyahay ha loo duceeyo dadka raashiinkan baxsaday si guud mujaahidiintana ha loo duceeyo gaaladana ha la hawaaro walaalayaal hadda waxaa qaadateen insha allahu raxmaan deriski idinkana gaarsiiya sida loo sheegay way gabara kaarkeedii hadda waxay tidhi ani waa un qof baa iga darana hala siiyo idinkana waxaa idinkaga baahan yahay kiilooyinka inaad u dartaanoo dadkii aad siisaan insha allahu raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale in ka badan saddex boqol oo qoys oo masaakiin ah raashiin jamciyadda ay ku gaadhsiisay qoysas fara badan oo ku noolaa degmada bu'aale sidoo kale jimciyadda lixsaan alkhayri ah ayaa qaar ka mid a gobollada dalka dhowaan sidaanoo kale ka qaybisay raashiinka noocyadiisa kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal dad masaakiin ah mahadsanid dhuubow guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alcandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu